بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم baabu nawaaqidi alwuduu'i weesaqaadka waxyaabihii burinayay ayuu u baab yahay weesaqaadkii ayuu u baab yahay waxyaabihii burinayey xadadkii asqarka ahaa weeyaan kaas ayuu u baab yahay oo ah waxyaabaha weesaqaadka buriya nawaaqiduhu weesaqaadka kuwa buriyaahi arbacatun afar weeye afar shay midkood ayaa burinaya alawow kan ugu horreeyaay khuruuju shayin shay soo bixiddii weeyaan min alqubuli horay uu ka soo baxo awi duburi ama gadaal uu ka soo baxo wa in kharaja qahran wa in kharaja shaygaasi haba ku soo baxee qahran si khasaba wa kaana haba ahaadee daahiran mid daahira ilaa maniya shaksi qofka manidiisii maahane manigii alkhaarija ka soo baxay minhu shaksiga xaggiisa ka soo baxay awala maratin markii koobaad wuxuu leeyahay sheekhu weesaqaadka waxaa buriya afar arrimood afar mid ka mida ayaa burinaya waxaa ugu horreeya shay alla iyo shaygii cayna oo ka soo baxa labada jid midkood qubulka ama duburka xubinta hore ama xubinta dambe wax alla iyo wixii ka soo baxa ayaa burinaya shaygaasi si qaharahoo khasababa ha ku soo baxo qofka ha laga keeno shay daahiraba ha ahaado sidii dhagaxii yaraayoo kale iyo wixii lamida wax walba ee ka soo baxa marka oo shaygaa cayntaa ah si kastaba ha uga soo baxeene weesaqaadkii bay burinayaan waxaa laga soo reebay keliya ilaa maniya shaksi alkhaarija minhu awala mara qofka manigiisii maahane maniyi shaksi nafsihi weeyaan qofka asagaa nafsadiisa manidiisii ka soo baxday marka koobaad taas weesaqaadkii uga buri maya weeyaan qofka manidiisii baa la yidhi markii koobaadna ka soo baxday maniyul khayr haddii ay tahay ee manidiisiiba aysan ahayn oo gabadhii tusaale ahaan la jimaacay iyadoo hurdaysa amase la khasbay oo markii ay mayratay oo janaabadii ay ka mayratay kadib haddii maniye ay ka soo baxdo manidaasi waa tii ninka way ka burinaysaa weesaqaadkii marka maxaa yeelay qofka manidiisii ma ahana maniyu kayr weeyaan qof kale manidii weeyaan awala maratin markii koobaadna ka soo baxday weeyaan taas marka manidaa iyadaah weesaqaadkii ku buri mayo oo qofkii asagoo weese qaba ayuu intaa tusaale ahaan isagoo mumakina ayuu seexday salkiisii intuu dhulka dhigay waynu arki doonnaaye qofka salkiisa dhulka dhigay in hurdadaas aan weesaqaadkii uga burayne sidaa ayuu u fadhiistay salkiisiibuu dhulka dhigay sidaas ayuu ku gamaayooday oo uu ku gamcay markaa kabacdi buu isku janaabooday manida ayadaa ee ka soo baxday qofkaas weesaqaadkii uga buri mayo isagoo weese qaboo iska fadhiya buu inta wax ku fakeray baa sidaa manidiisii ku timid weesaqaadkii uga buri mayo waxaa la yidhaahdaa maa awjaba acdama alamrayni laa yuujibu adwanahumaa shay alla iyo shaygii waajibiya laba arrimood midkooda weyn kan yarna ma waajibiyo qubayskii manidan soo baxday marka qubays ayay waajibinaysaa oo kii weynaa ah acdama alamrayn laba arrinkooda weyn shaygii waajibiyaahi kan yarna ma waajibiyo ayaa la yidhaahdaa marka maadaama weese qubays oo weesaqaadka ka weynba ay waajibinayso weesaqaadkiina burin maysa ayaa la odhanayaa al awalu kan ugu horreeyahay khuruuju shayin shay soo bixiddii weeyaan min alqubuli xubinta hore uu ka soo baxo qubulka awi duburi amase gadaal uu ka soo baxo wa in kharaja shaygaasi haba ku soo baxee qaaran si khasababa ha ku soo baxo wa kaana haba ahaada daahiran mid daahira ah ilaa maniya shaksi shaksiga manidiisii maahane manihii alkhaarija ka soo baxay minhu shaksiga awala maratin marka koowaad ka soo baxay wathaani kan labaad ee wasaqaadkii burinayaahi zawaalu tamyiizi wax kala garashadii oo zuusha weeyaan bijunuunin waali ku zuusha aw sugrin ama wareer ku zuusha aw maradin ama jirro ku zuusha aw nawmin ama hurdo ku zuusha ilaa miman qof xaggii xaalay ka ahaatay maana hurdadu qofkaasoo naama seexday mumakinan asagoo dejiyey maqcadahu makaanu fadhigiisa min maqarihi makaanu sugnaantiisii dejiyey oo makaniyey midda labaad ee weesaqaadka burinaysaah waxaa weeye zawaalu tamyiiz zawaalu alcaqli qofka garashadiisii oo zuusho weeyaan waalibay ku zuushay oo qofkaani waa waashay markaasaa caqligiisii iyo tamyiizkiisiiba ka tegey wareer ba buu ku zuulay caqligiisii jiro iyo xanuun buu ku zuulay hurdo ayuu ku zuulay waxyaabahaas oo dhan marba qofka haddii garashadiisii ay zuusho waxa weeyaan weesaqaadkiisii wuu burayaa maxaa yeelay haddiiba mar qofku indhaha uu laabo wax ka soo baxayba hadda kamaba warqababa wikaa'u sahi alcaynaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam faman naama falyatawada labada indhood xarigoodu labada indhood waa xariggii dabada dabada waxaa xarig u ah oo dabar u ah labada indhood ee qofkii seexdaha weese qaata buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka asagaa marka walow dacfi ku jiro haddana waxaa ayidaya oo adkaynaya xadiidkii kale ee markuu nebigu ka hadlayay calayhi salaatu wasalaam masaxa khufka markii uu ka hadlayey saxaabigii waa kii odhanayey nebiguna ma amrayn calayhi salaatu wasalaam inaan khufkeenna siibno famaa kaana yaamurunaa binasci alkhifaaf talaatata ayaamin ilaa min janaaba janaaba marka inugu timaado maahane si kale inaan khufka u bixinno nebigu ma nafarayn laakin min khaa'idin wa bawlin wa nawm falaa saxarada iyo kaadida iyo hurdada iyo waxyaabahaas dartood inaan khufkii u siibno aan lugayn i mayrno nebigu nama farayne inaan kor ka masaxno unbuuna farayey marka khaa'idkii iyo bawlkii iyo noomkii baa la israaciyey xadiidkaas xadiidkii safwaan ee saxiixa ahaa weeyaan qofka waxyaabaha weesada buriyaa markii uu la yimaado weesaqaadku uu ka buro markaas inaynu khufkii bixinno nama farayn buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laakiin haddii ay janaabo timaado inaan khufka bixinno aan lugihii iyo jirkao dhan mayrno ayuuna farayay marka xadiidkaas maadaama hurdadii la raacsiiyey waxyaabihii weesaqaadka burinayey wuxuu ku cad yahay in weesaqaadku uu ku burayo haddii qofkaani uu hurdo oo caqligiisii iyo garashadiisii hurdo ay ku zuusho intaan kalena waa looga qiyaas qaata haddii hurdo ay ku zuusho garashadiisii haddii la yidhi weesaqaadkiisii waa buray haddii waali caqligiisi uu ku zuulo wareer haddii uu ku zuulo xanuun iyo miyirba haddii uu ku zuulo si kastaba ha ku zuulee marba qofkaan haddii garashadii ay ka tagto weesaqaadkiisiina waa buray weeyaan macnuhu zawaalu tamyiizi wax kala soociyo zuulo weeyaan bijunuunin waali ku zuula aw sugrin ama wareer ku zuula aw maradin ama jiro ku zuula aw nawmin ama se hurdo ku zuula weeyaan ilaa miman qof xaggii xaal uu ka ahaaday maahane nawmku hurdadu qof xaggiisinay ka ahaatay maahane qofkaasoo naama seexday mumakinan isagoo dejiyey maqcadahu makaanu fadhigiisa meesha uu ku fadhiisto waa baridiisa weeyaan min maqarihi makaanu sugnaantiisa meeshii uu dhulka kaga sugnaana dejiyey weeyaan qofkii makaanu fadhigiisii maqcadkiisii waa baridiisa ku sugay oo dejiyey meesha yacni uu ku sugan yahay ee uu ku fadhiyo qofkii salkiisa si buuxa sidaa dhulka u dhigay weeyaanoo sidaa ku gamcay salkiibuu dhulka inta sidaa u dhigay baa waxaaba aamin laga yahay in wax ka soo baxaan qofkan dabayl iyo wax inay ka soo baxdaba aamin baa laga yahay maadaama salkiisi uu sidaa dhulka u dhejiyey dhulka ugu dhejiyey waxay odhanayaan weliba fuqahadu qof aad u cartaana waa inuusan ahaynoo yacni salkiisu waa uusan dhulka gaadhayn qof aad u cayilanna waa inuusan ahayn qofka mumakinkaa maahane qof alle iyo qofkii kale ee hurda wasaqaadkiisii wuu buri wathaalithu kan saddexaad ee wasaqaadka burinayaahi mulaamasatu rajuli ninkii taabashadiisii weeye lilmar'ati haweentii uu taabto haweentii al ajnabiyati ee ajnabiga ahayd min ghayri xaa'ilin teed la'aanna uu taabto teedkaasoo bayna jildayhimaa labadooda maqaar u dhexeeya walow kaana haba ahaado kullun mid kasta oo minhumaa ninka iyo haweenta ka mid ihi hariman mid gaboobayba ha ahaado aw xasalad ama ha ku soo xasisho ha ku dhacdo almulaamasatu istaabashadu bikayri alikhtiyaari doorasho kayrkeed wayanqudu waxaa ku buraya bihaa mulaamasadii taabashadii waxaa ku buraya wuduu'u kullin mid kasta weesaqaadkiisii oo minhumaa labadooda ka mid ah midda saddexaad ee weesaqaadka burinaysahay waxa weeyaan ninkii inuu taabto haweentii ajnabiga ka ahayd inay istaabtaan labadii qof ee waaweynaa ee ajnabiga kala ahaa iyadoo wax teedihina uusan u dhaxayn inay istaabtaan weeyaanoo jirkoodu uu istaabto labadii waaweynayd baa la yidhi wada qaangaarka ahayd basaysa oo yacni mid walboo ka midaba la damaacinayay weeyaan qofkii uon la ishtihayn karayoo dadka dabeecadoodu ay caadiga tahay ay damaacin karaan weeye weynanka kaasaa looga jeedaa laba qof oo waaweyn oo rag iyo dumar kale ah haddana ajnami ajnabi kale ahoo maxramnima aysan ka dhaxayn teedna uusan u dhaxayn oo wax kale xigaa aysan jirin meesha ay iska taabteenna ay jirka tahay intaa markii la helaa wasaqaadkii burayaa haddii labadii qof qof yar yahay maya haddaysan ajnami kale ahayn oo maxramnimo ay ka dhexaysa maya haddii teedu dhexeeya maya meesha ay iska taabteen haddii aysan jirka ahaynna maya oo weesaqaadkii buri mayo maxay tahay iligaasay iska ilkihiibay iska taabteen tusaale ahaan tintiibay iska taabteen ciddiyihiibay iska taabteen waxyaabahaas oo dhan aan jirka ahayn weesaqaadkii ku buri maya weeyaan aayadda qur'aanka ah baa ilaah ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala aw laamastum annisaa saabihii weesaqaadka keenayay markuu ilaahay tirinayey haddii aad ka timaadaan meesha lagu xaajo guto musqulaha ah aw jaa axadu minkum min alghaa'idi aw laamastum annisaa amase aad taabataan haweenka lamastumna waa la akriyey aayadda qur'aanka ah laamastumna waa la akriyey lamsiguna luqada carabiga almasu bilyaddi weeyaan gacanta oo wax lagu taabto sidaas ayaa lamsiga la yidhaahdaa imaamkeenna imaamu shaafici iyo aimo badanna sidaas ayay ku tageen wuxuu yidhi sheekhu marka labada qof oo istaabanaysaayba laba qof oo waayeelaba ha ahaadeene si khiyaar la-aanaba ha isku taabteene ayagoo aan isku jeedinba isku dhaceen si khiyaara iyo si ulakaca isuma taaban si walbaba ha isku taabteene marba haddii jirkooda uu isgaaro weesaqaadkoodii waa burayaa mulaamasatu rajuli ninkii taabashadiisa weeye lilmar'ati haweentii uu taabto haweentii al ajnabiyati ee ajnabiga ahayd min ghayri xaa'ilin teed la'aanna uu taabto xaa'ilkaasoo bayna jildayhimaa labadooda jir u dhexeeya walow kaana haba ahaadee kullun mid kastoo minhumaa labadooda ka mid yahay hariman mid gaboobay mid maqaar maqaaroobay qof waa yeela weeyaanee gaboobay aw xasalad ama ha soo xasisho almulaamasatu istaabashadu bikayri alikhtiyaari ikhtiyaar la'aan baa ku soo xasishaa wayantaqidu waxaa ku buraya bihaa mulaamasadii wuduu'u kullin mid kasta weesaqaadkiisii oo minumaa labadoodii ka mid a ninkii iyo haweentiiba labadaba weesaqaadkii waa ka burayaa kii wax taabta iyo kii la taabtaba waraabicu kan afraaday weesaqaadka burinayaahi masu qubulil aadamiyi bini aadamka qubulkiisii hore oo la taabto weeyaan aw xalqati duburihi ama dabadiisa wareeggeeda oo lagu taabto bibaatini ilkafi calaacasha caloosheeda bilaa xaa'ilin teed la'aana la taabto walow maca sahwi halmaan miciisaba hala taabto ha ku dhacee awil ikraahi amase khasab wayantaqidu waxaa ku buraya bihi masigii wuduu'ulmaasi kii wax taabtay weesaqaadkiisii faqadoo keliya ilaa in kaana inuu inuu ahaado maahane almasu taabadku bayna rajulin nin iyo wa unthaa haween mid u dhexeeya haweentaasoo ajnabiyatin ajnabi ah oo fa yantaqidu markaas waxaa ku buraya bihi masigii taabashadii wudu'uhumaa weesaqaadkoodii baa ku buraya kamaa sabaqa sidii soo hormartoo kaleba kan afraad ee weesaqaadka burinayahay waxaa weeye qofku inuu taabto qof kale ee aadami ah xubintiisa hore amase dabada inta wareeggeeda ah isagoo ku taabanaya labadaa meelood calaacasha caloosheeda labada calaacadood inta calooshooda ah calooshaas waxaa laga wadaa markii sidaa la isku saara labada gacmood labada calaacadood markii sidaa la isku saara iyo faraha intaa isqabanaysa ee isku dhegaysa weeyaan meelahan jeexjeexa ee faraha dhexdooda ah iyo waxba uga buri mayaan labada suul laakiin markaa lagu dari mayo calaacasha oo labada suul aysan ku jirin markii sidaa la isku saaro intaa cadee isku daboolmaysa weeyaan labada suulna ayagana gooni unbaa laisku saaraya markaa kadib ilaa haddii sidaa la isku saaro afartii farood iyo calaacashii suulashii isqaban mayaan ayagu intaas marka qofku haddii uu ku taabto xubintan hore ee qubulka ah amase dabada duburta inta wareeggeeda ah qofkaas weesaqaadkiisii wuu burayaa axaadiis badan baana nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii farjigiisa taabtahay ha weese qaato sidaasaa ka soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam kii asagu farjigiisa taabta iyo xadiis guud ahaan qofkii farji taabta riwaayo tilmaamaysay oo ama nafsadiisa ha ka taabto ama naf kaleba ha ka taabte qof kaleba ha ka taabtee qof alla iyo qofkii farji taabta farji haddii la yidhaahdana qubul iyo dubur labaduba waa ku suuragal xubinta hore iyo xubinta dambeba sidaas weeyaan marka axaadiistaas ayaa caddeeyey in qofku haddii uu taabto xubintaas weesaqaadkii uu ka burayo ama naftiisa ha ka taabto ama qof kaleba ha ka taabtee inta marka haddii la taabto weesaqaadkii uu burayo waxaa weeyaan tusaale ahaan xadiidkii hore ee imaamu tirmidi uu saxiixa ku tilmaamayay keyrkiiba ay warinayeen wuxuu ahaa horta man masa dakarahu falaa yusallii xataa yatawada qofkii dakarkiisa taabtahay yuusan tukan ilaa uu weese qaato riwaayada nasaa-ina waxay ahayd wa yutawada'u min masi dakari waa laga weese qaadanayaa xubinta dakarka oo la taabto ama naftiisa ha ka taabto ama qof kale ha ka taabto riwaayada ibnu maaja oo umu xabiibo laga warinayana man masa farjahu falyatawada qof alla iyo qofkii farjigiisa taabta farjigaasi ama kii ragga ha ahaado ama kii dumarka qubul ha ahaado xubinta hore iyo xubinta dambeba mid hore oo ha ahaadee sidaasay axaadiistaasi horta sugayaan inta la taabanayo marka ee markii la taabto weesaqaadkii uu ku burayahay wiilka yarkaa oo kale haddii wiilka oo kale haddii aynu tusaale usoo qaadno intan laalaada weeyaan intan tubada ahee laalaada intaasunbuu weesaqaadkii ku burayaa haddii la taabto calaacasha caloosheeda lagu taabto ee haddii yacni qooraha iyo laga taabto wiilkii yaraayo kaadida laga dhaqayay aansan la taaban dakarkiisan yar intaan lalaada aan la taaban weesaqaadkii ma buraya markaas weeyaan waa kaasa waxaa ku burayuu yidhi marka sheekhu qofka wax taabtay ee xubintaas taabtay kaasunbaa weesaqaadkii ka burayaa hadduu qof kale farjigiisuu ka taabto tusaale ahaan isagii unbaa weesaqaadkiisii burayaa laakiin qofkaa kale uu taabanayaahi haddii haweenay kaloo ajnebiya ay tahay haddii laba ajnebi kalea haddii ay istaabtaan sidii hore loo soo sheegaba weesaqaadkoodii wuu burayaa labadaba araabicu kan afaraadi masu qubulil aadamiyi bini aadamka xubintiisii hore oo la taabto weeye aw xalqati duburihi amase dabadiisa wareegeeda bibaatin ilkafi calaacasha caloosheeda lagu taabto bilaa xaa'ilin teed la'aana la taabto walow maca sahwi hilmaan maciisaba ha ahaado ayadoo qofku uu halmaansan yahayba ha taabtee awil ikraahi amase dirqin ayadoo lagu khasbayba ha taabto ama asagoo aan ogaynba ha taabtee si kastaba taabashadu ha ku dhacdee marba haddii uu taabto labadaas meelood weesaqaadkiisii waa burayaa wa yantaqidu waxaa ku buraya bihi bilmasi taabashadii waxaa ku buraya xubinta hore amase dabada la taabanayey wuduu'ul maasi qofka wax taabtay weesaqaadkiisaa ku buraya faqad oo keliya ilaa in kaana inuu yahay maahane almasu taabadku bayna rajulin nin iyo wa unsaa haween mid u dhexeeya haweentaasoo ajnabiyatin ajnabi ka ah ninkaas oo fa yantaqidu waxaa ku buraya bihi masigaas iyo taabashadaas ninka iyo haweenta ajnabiga kalaa u dhexeeya wuduu'uhumaa labadooda weesaqaadkoodiiba waa ku burayaa kamaa sabaqa sidii soo dhaqdayba sida hore loo soo sheego soo hormartaba labadaba weesaqaadkii baa uga buraya markaas wa yaxrumu bilxadathi alasqari asalaatu wadawaafu afartaa arrimood ayaa horta weesaqaadkii buriya qofkii weesaqaadkiisi uu buray marka ee xadadkaa laga helay asqarka la yidhaahdo maxaa ka reebtoon taas ayuu haddana kuu sheegaya wa yaxrumu waxaa ku xaaraama bilxadathi xadadkii alasqari ee yaraa waa wixii weesaqaad waajibinayey alsalaatu salaadii baa ku xaaraama waadawaafu dawaafkiibaa ku xaaraama wa masulmusxafi kitaabkii qur'aan la taabashadiisaa ku xaraama xataa kiisihii galkiisii la taabtaa xaraama iyo wa sunduuqihii baakadkiisii sanduuqiisii maadaama kitaabku intuu ku jiro fiihimaa labadooda dhexdooda wayaxillu waxaa bannaan oo xalaal ah qalbu waraaqil musxafi musxafka waraaqihiisa oo lagu gediyo bicuudin laan ilaa in infasalat inay soo soocmaysa maahane alwaraqatu waraaqdu oo waxumilad la qaadayo waraaqdii calayhi cala alcuudi laankaa lagu qaadayo wuxuu leeyahay sheekhu waxaa xaraam ku ah xadadkii yaraa oo qofkii weesaqaadkiisu buray waxaa xaraam ka noqonaya afar arrimood salaad baa xaraam ka ah inuu tukado qofkaasi looma oggola nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis bukhaari iyo muslimba ay warinayeen laa yaqbalu llaahu laa yaqbalu llaahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada qof idinka idinka mid ah ilaah salaadiisa ma aqbalayo markii uu xadasee weesadu ay ka budho ilaa uu ka weese qaato dawaafkii baa asna ka xaraama sidoo kale xadiis imaamulxaakim uu werinayo uu saxiix yeelayay baa asna ku caddaa ina adawaafa bilbeyti mithlu salaat dawaafka kacbada la dawaafayahay salaada ayuu la mid yahay ilaa annakum tatakallamuun laakiin waad hadli kartaan salaada ayada laguma hadli karo laakiin dawaafka waa lagu hadli karaa intaasunbuu uga duwan yahay faman takallama falaa yatakallam ilaa bikhayr qofkii hadlayoo raba inuu hadlaahi waxaan khayr ahan yuusan ku hadlin xilliga uu dawaafka samaynayo dawaafkiina marka waa xaraam oo xadiidkaasaa caddeeyey kitaabkii qur'aan in la taabto iyo in la xambaaraahina ayaguna xaraam weeyaan sidoo kale ilaah baa yidhi subxaanahu wa tacaala laa yamasuhu ila almudahharuun kuwa dahaaro qaba maahane kuwa kale ma taabanayaan qur'aanka yaysan taaban weeyaan kuwa dahaaro qaba maahane kuwa kale yaysan taaban xadiis daaraqudna uu warinayo marfuuc ahaa imaamu maalikna uu weriyey isagoo mursala xadiidkaasiyo saxaabigii uu ka go'an yahay meesha oo taabicigii ku eg baa wuxuu ahaa allaa yamasa alqur'aana ilaa daahir qof daahir oo dahaaro qaba maahan inaan qof kale qur'aanka uusan taaban laa yamasuhu ila almudahharuun kuwa dahaarada qaba maahane kuwa kale in aysan taabanayn qur'aanka baa aayaddaa qur'aanka ilaah ku tilmaamay ilaah sii daba dhigay tanziilun min rabbi alcaalamiin qur'aankii baa la tilmaamayey innahu laqur'aanun kariim fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila almudahharuun tanziilun min rabbi alcaalamiin xagga rabbi ayaa laga soo dejiyey baa la yidhi kuwa odhanaya marka lawxulmaxfuudka weeyaan oo malaa'igta maahana cid kale ma taabato tanziilun min rabbi alcaalamiin baa daba taalee kan la soo dejiyey ma qur'aanka mase waa lawxulmaxfuudka qur'aanka weeyaan kan munazelka ee xagga rabbi laga soo dejiyey subxaanahu wa tacaala aayaddu marka sidaasay mufasiriinta badankoodu ay marayaan in ay ku caddahay qur'aanka qof dahaaro qaba mooyaane inaan qof kale taaban karin maadaama ilaah uu qur'aanka tilmaamay innahu laqur'aanun kariimun fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila almudahharuun amase mudahharuun tanziilun min rabbi alcaalamiin in mid munazal ahoo xagga rabbi laga soo dejiyey uu yahayna la daba dhigay afartaas ayaa xaraam ah marka wayaxrumu waxaa ku xaaraama bilxadasi xadaskii alasqari ee yara alsalaatu salaadii baa ku xaaraamaya wadawaafu dawaafkii iyo wamasulmusxafi kitaabkii qur'aan la taabashadiis xataa kiisihii galkiisii la taabto iyo wa sunduuqihii sunduuqiisii kiisku waa maradan qariiradka ah ee yar ee galka kitaabada lagu ridan jiray wa sunduuqihii sunduuqii uu ku jiray oo loogu talagalay weeyaan maadaama inta uu ku jiro qur'aanku misxafku fiihimaa labadooda inta qur'aan uu ku jiro kitaabka qur'aanku inta uu ku jiro galkii iyo sanduuqii loogu talagalay lama taaban karaa iyagiina kitaab iyo galkiis waa isku mid ayay odhan jireen dadkii hore waa kaasa wayaxillu waxaa xalaal ahoo bannaan qalbu waraaqilmusxafi musxafka waraaqihiisa oo lagu gediyo bicud bicuudin laan ul yar dhangad yar amase laan yar qofku inuu inta qaato uu waraaqdii kitaabka misxafka qur'aankaa uu sidaa ugu gediyo wara uu ugu gediyo laantaa yarta ah way bannaan tahay shardi bay laakiin wadataa ilaa in infasalat inay soo soocmayso maahane alwaraqatu waraaqdu oo waxumilad waraaqdii la xambaaraya markaas caleyhi cala alcuudi laantii lagu xambaarayo waraaq soo go'aysa haddii ay tahay oo kitaabkii qur'aanka ka soo go'aysa oo markaas intuu hoosta ka geliyo qorigii yaraa amase laantii uusan sidaa kor ugu qaadayn haddii sidaasi ay dhacayso taas lama ogolo waa xamligii kitaabkii oo la qaaday ayay lamid tahay kitaabkii waraaqdiisii oo go'an hadduu inta sidaas laantii hoosta uga geliyo ama qorigii yaraa uu sidaa kor ugu qaadayo ee kitaabkii waxaa la rabaa waraaqdii oo dhegan oo meesheedii ku dhegan isagoo aan taabanayn qori yacni ushaa yarta amase laantaas sidaa wuu ugu gegadin karaa waraaqihii di laakiin waraaqdu ay soo go'ayso ay ka soo soocmayso kitaabkii markaasna qaadid ay ka imaanayso waraaqdii uu kor u qaadayo uuna ku qaadayo ushaas isagoo kitaabkii xambaaray lamid tahay oo kor u qaaday waa sidaas ilaa in infasalat ilwaraqatu waraaqdu inay soo soocmayso maahan oo waxumilad la xambaarayo waraaqdii caleyhi cala alcuudi laanta dusheeda lagu xambaarayo wayaxillu waxaa bannaan xamluhu xamlulmisxafi misxafkii la xambaaridiisa fii mataacin alaab dhexdeed lagu qaado xamluhu misxafkii la qaadidiisaa bannaan fii mataacin alaab dhexdeed lagu qaado ilaa in qasada inuu ula qasda maahane almusxafa misxafka waxdahu keligiis bilxamli qaadidda kitaabkii qur'aan oo alaab kale ku dhex jira boorso weyn oo halkaan taallo alaabo badan ay ku jiraan kitaab qur'aanna uu wax uga jiro hadduu qofkii inuu xambaaro ayaa bannaan shardi bay leedahay ayano waa haddii uusan ula qasdin qaadidda uu qaadayaa alaabtan kitaabka qur'aanka keliya haddii uusan ula qasdin weeyaan ee haddii uu labadoodaba laakiin ula qasdo oo alaabtii iyo iyo wuxuu ula qasday iyo qur'aankiiyo wada jira ibnu xajarku wuxuu leeyahay waa sidoo kale waa xaraam markaasna lama ogola amase mid ka miduhu u qasday kitaabkii amase alaabtii mid un ka miduhu u qasday laakiin midkii bicaynihi uma sheegin oo si gaara isaga cayntiisii uma sheegin ama wuxuu u qasday alaabtaanun inuu qaadaba ujeedkiisu wuxuu ahayo qasadkiisu alaabtan un boorsada ugu jirta inuu qaado maahane kitaabka si gaaraba ugu qasdi mayn xaraamnimo ma jirto markaas waa loo ogol yahay sidaas weeyaan wa yaxilu waxaa xalaalaha oo bannaan xamluhu kitaabkii qur'aanla qaadidiisa fii mataacin alaab dhexdeed lagu qaado maca mataacin weeyaan ilaa in qasada inuu qofku ula qasdo maahane almusxafa misxafka inuu ula qasdo waxdahu keligiis bilxamli qaadida wayaxilu waxaa kaloo bannaan xamlu tafsiiri tafsiirkii la xambaaridiisa in kaana hadduu yahay tafsiirku akhara kii ka badan min alqur'aani qur'aanka kii ka badan haddii uu yahay yaqiinan hubaal waxaa kaloo qofka loo ogol yahay tafsiirkii qur'aanka inuu xambaaro weesaqaad la'aan haddii tafsiirkan qur'aanku uu ka badan yahay weeyaan qur'aanka caadiga ah sharaxa halkan saaran ee qur'aanka lagu fasirayo iyo qur'aanka meeshan ku qoran haddii tafsiirkani uu badan yahay oo sharaxani uu badan yahay weesela'aan inuu qaado ayaa u bannaan laakiin si yaqiinahoo hubaalah waa inuu u badan yahaa la yidhi tafsiirku haddii tafsiirkii uusan badnayn ee qur'aanku uu badan yahay ama labadoodii ay siman yihiin oo mid midka kale ka badan aan la arago ay isla eg yihiin ama uu ku shakiyo mid ka badan inuu qaadaayo xaraam bay noqonaysaa markaas tafsiirkii ma badnee qur'aankiiba badan waa isla eg yihiin labadoodu ama waa ku shakiye mid ka badan inuu qaado looma ogola markaas wayaxilu waxaa xalaal ah xamlu tafsiiri tafsiirkii oo la xambaaro oo la qaado weeyaan in kaana hadduu yahay tafsiirku akhara kii ka badan min alqur'aani qur'aanka yaqiinan hubaal ahaanna uga badan walaa yumnacu laga reebi mayo asabiyu cunugii yaraa almumayizu ee wax kala soocayay min masilmusxafi misxafkii oo la taabto laga reebi mayo iyo wa xamlihi misxafkii oo la xambaaro lixaajati tacliimi labaridda baahideedii in u taabto oo u xambaaro amase lixaajati tacliimi baridda baahideeda darteed ayaan looga reebayn cunuggii haddii uu yar yahay ee uu sabi yar yahay haddana mumayizahoo wax kala garanaya loo diidi mayo kitaabkii qur'aanka inuu taabto iyo inuu qaado maxaa yeelay baahi ayaa loogu qabaa bariddii wax la beraya cunuggan oo kitaabkii wax laga berayay inuu soo qaado macallinka u keenay waxba kuma sugna weeyaan walaa yumnacu loo diidi mayo asabiyu cunuggii yarahaa almumayizu ee wax kala soocayay min masil musxafi kitaabka qur'aan oo la taabto iyo wa xamlihi kitaabkii oo la xambaaro laga reebi mayo cunuggii yaraa weeyaan lixaajati tacliimi baridda baahideeda darteed ayaan looga reebayn ama lixaajati tacliimi baridda la baridda baahideedana uu u xambaaro ama uu taabto faslun fi listinjaa'i istinjadii buu u fasal yahay yajibu waxaa waajiba alistinjaa'u istinjaa ayaa waajiba min kulli khaarijin shay ka soo baxa dhammaantii laga istinjoodo min alqubuli qubulka ka soo baxa xubinta hore aw idubure amase dabada ka soo baxa in kaana hadduu yahay shaygaasi najisan mid najaasa haddii uu yahay oo walawatha uu qooyo maxalla khuruujihi soo bixiddiisa maxalkeediina uu qooyo wuxuu leeyahay sheekhu waxaa waajiba in laga istinjoodo laga istijo qaato shay walba ee ka soo baxa labada xubnood midkood haddii shaygaasi uu yahay weeyaan shay najaaso ah haddii uusan najaaso ahayn kasoobka ka soo baxday iyo maxaa la yidhaahdaa dhagax yaroo ka soo baxayoo iyo bahal yaroo tixiiriya iyo waxyaabahaas yacni tixirigaas iyo weeyaan dhagaxani waxaa laga yaabaa inuu najaaso ka guntamay waxyaabahaas marka dabayshii iyo waxyaabahaas aan najaasada ahayn baalkii yaraayo tixiriga ahaa iyo waxyaabahaas laga istinjoonmayo weeyaan yajibu waxaa waajiba alistinjaau istinjo min kulli khaarijin shay ka soo baxo dhammaantii laga istinjoodo min alqubuli ka soo baxo xubintoode aw iduburi amase dabada ka soo baxa in kaana haddii uu yahay weeyaan shaygaasi najisan mid najaasa ah walaw watha haddana uu qooyo maxalla khuruujihi soo bixidiisa maxalkeedii meeshii uu ka soo baxayna uu qooyo shay qallalanoo sidii dhagaxii yaraayo haddaan sheegayn oo kalea haddii uu yahayoo qallalan oo meeshiina uusan qoyn uu ka soo baxay hadda markaasna laga istinjoonmayo waajib ma ahan shaygu waana inuu najaasana yahay meeshii uu ka soo baxayna waa inuu qooyaa wayajuuzu waxaa bannaan an yastanjiya inuu ku istinjoodaa shaksu qofku bilaxjaari dhagaxyaal faqad oo keliya walow bilaa cudrin cudur daar la'aanba ha ahaatee wa in kaana haba ahaado shaksigu calaa darafilbaxri badda geesteedaba ha ku sugnaadee ha qofka u bannaan inuu dhagax ku istinjoodo saddex dhagax dhagaxdaa keliya inuu ku istinjoodo uusan waxba biyo ku istinjoon ayaa u bannaan cudurdaar la'aanba ha ahaato isagoo aan wax cudurdaaraba u qabin dhagaxdan oo aan biyo iyo waxba waayin hadduu raba badda qarkeedaba ha taagnaadee ayuu dhagaxdii un isaga istinjoon karaa wayajuuzu waxaa bannaan an yastanjiya shaksu shaksigii inuu ku istinjoodo bilaxjaari dhagaxdii faqadoo keliya walow bilaa cudrin cudurdaar la'aanba ha ahaadee wa in kaana haba ahaado shaksigu calaa darafilbaxri badda qarkeeda iyo badda geesteedaba ha ku sugnaadee waaliqtisaaru ku gaabsigii calalmaa'i biyihii lagu gaabsado ba afdalu ka fadli badan min aliqtisaari ku gaabsiga cala alxajari dhagaxii lagu gaabsado waljamcu kulminta baynahumaa labadoodii la kulmiyo la isku daro weys dhagaxii iyo biyihii ba afdalu fadli badan wuxuu leeyahay sheekhu qofku inuu biyo k biyo keliya ku gaabsado biyo inuu ku istinjoodo baa waxay ka fiican tahay inuu dhagax ku istinjoodo maxaa yeelay lianna almaa'a yuziilu alcayna waalahar biyuhu cayntii najaasadana waa zuulinayaan najaasada raadkeediina way zuulinayaan laakiin dhagaxu najaasada caynteediiba ha gooyee weli raadkii najaasadaa meesha ku sii haraysa sidaasaa biyuhu u fadli badan yihiin labadooda in la isku daro ayaana sii fadli badanoo qofku intuu dhagaxii isticmaalo waan gaari doonaa dhagaxu inuu laba qaybood yahaye dhagaxan caadigaa iyo iyo dhagaxii kale ee sharciga ahaa labadaba inuu yahay waan gaari doonaa labadaba inuu isku daro ayaa fadli badan waana midii ilaahu ku ammaanay qolyihii masjidkii masjidulquba joogeen fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu almudahiriin aayaddaas ayaga ayay ku soo degtay waxayna samayn jireen dahaarada ayay ku dadaali jireenoo dhagaxa iyo biyaha labadaba way isku dari jireen baa la yidhaahdaa waaliqtisaaru ku gaabsiga calalmaa'i biyaha lagu gaabsado oo biyo keliya lagu istinjoodo ba afdalu ka fadli badan min aliqtisaari ku gaabsasho cala alxajari dhagaxii lagu gaabsado waaljamcu kulminta baynahumaa labadoodii la kulmiyo dhagaxii iyo biyihii ba afdalu sii fadli badan wayajibu waxaa waajibaya tandiifu lmaxalli maxalkii oo laga nadiifiyo min cayni najaasati najaasada caynteedii iyo wa atharihaa raadkeediiba maxalkii najaasadu ay ka soo baxday inuu qofku ka nadiifiyo najaasadii caynteedii iyo raadkeediiba waa waajib in istanjaa haddii uu ku istinjoonayo bilmaa'i biyihii ee fain istanjaa haddii uu ku istinjoonayo bilxajari dhagaxii cufiya waxaa la calaafarihaa can il athari raadkii alqaliili yaraa alladii laa yuziiluhu aysan goyn karin ilaa mooyaane mooyaane awil khasafsa jiray sa jiraygii assikaaru ee hadduu qofku biyo ku istinjoonayo biyuhu waa tii aynu nidhi najaasada caynteeda iyo raadkeedaba waa zuuliyaane waa inuu nadiifiyaa meeshii najaasadaa najaasadani ay gaadhay waa inuu ka nadiifiyaa cayntii najaasada ee muuqatay iyo raadkeediiba haddii laakiin uu dhagax ku istinjoonayo najaasada raad hara hara oo biyo maane aan wax kale lagu zuulin karin waa loo cafinayaa yaryare yaryare jira iyo iyo maahaniyo maahana wax kale intii haddii ay haddii ay soo haraan intaa yar waa loo cafin qofka wayajibu waxaa waajib uu yidhi tandiifulmaxalli maxalkii meeshii oo la nadiifiyo min caynin najaasa najaasada najaasada caynteedii laga nadiifiyo iyo waatharihaa najaasada raadkeediiba in istanjaa haddii uu ku istinjoonayo shaksigu bilmaayi biyihii ee fa in istanjaa haddii uu ku istinjoonayo bilxajari dhagaxiina cufiya waxaa la cafin can ilathari raadkii alqaliili ee yaraa alladii kaasoo laa yuziiluhu aysan zuulin karin oo aysan goyn karin ila almaa-u biyihii mooyaane aw ilkhasafu amase jiraygii asigaaru ee yaryaraa waida ikhtasara haddii uu ku gaabsado qofku calalxajari dhagixii wajaba waxaa waajibaya halaathu masaxaatin saddex masax saddex mar inuu ku tiro oo uu meeshii mariyo sidasaxaa waajibaysa wa in nadafa ifiyo almaxalla booska aqalu wax ka yar minhaa halaasadii saddexdii wax ka yarba meeshu ha ku daahir noqoto ha nadiifiyeene saddex dhagax inuu ku istinjoodo ugu yaraan waajibaysa weeyaan saddex kama yarayn kara dhagaxdii may calayhi salaatu wasalaam xadiis imaamu albukhaari ba cabdullaahi bn mascuud wuxuu yidhi ata nabiyu sala allahu alayhi wasalama algaa'id faamaranii an aatiyahu bihalaathati axjaar nebigaa wuxuu tegey meeshii uu ku xaajo gudanayey markaasuu wuxuu faray saddex dhagax inaa u keeno saddex dhagax inaa u keeno ayuu ifaray buu yidhi xadiidkii kale abi daawuud iyo kayrkii ay werinayeene caaisha laga wariyana wuxuu ahaa inuu yidhi nabigu calayhi salaam ida dahaba axadukum ila algaa'id falyadhab macahu bihalaathati axjaar qofku markii dayo meesha uu ku xaajo gudanayo ha tago asagoo saddex dhagax wata yastadiibu bihinna fa inahaa tuji canhu saddexdaa dhagaxoo uu ku istinjoonayo ayaga ayaa ka gudaya saddex inaan laga yarayn karin marka ayay axaadiistan si caddaynaysaa wuxuu yidhi marka hadduu rabo dhagax keliya inuu ku gaabsado uu ku istinjoodo saddex masax waa inuu sameeyaayo uu saddex mara sidaa u mariyaa hal dhagax oo weyn saddexdiisa dhinac hadduu midba mar isticmaalo waa kaafi oo saddexdii dhagax bay lamid tahay saddex mar ku masaxo ku masaxo uu sidaa ugu tiro ayaa lagama maarmaana mathalan waidaa haddii uu ku gaabsanaya calalxaji wajaba waxaa waajibaya halaathu ma saddex masax saddex marin weeyaan inuu saa u marmariyo saa u marmariyo meeshii uu ugu masaxo ayaa waajibaya hal dhagaxa saddexdiisa daraf ba ha ahaatee wa in nadafa walow nadafa haba nadiifiyo almaxalla booska aqalu wax ka yar minhaa saddexdii saddexdii masax wax ka yeeshaan yeeshaan haba nadiifiyeene inuu saddex gaarsiiyaa waajiba fa in lam tunadif haddii aysan nadiifin hu maxalkii athalaathu saddexdii wajaba waxaa waajibaya an yaziida inuu kordhiyo calayhaa saddexdii inuu ka ziyaadiyaa waajib taa yunadifa ilaa uu ka nadiifiyo hu maxalkii wuxuu leeyahay saddexdii mare yarinyarinrayn karo haddii saddexdii meeshii ay nadiif ku noqon weydo oo weli najaasadii caynteedii ay kasii muuqato inuu ka badiyo saddexdii baa waajiba wuuna wadayaa ilaa uu meeshaba ka nadiifiyo weeyaan fa in lam tunadif haddii aysan nadiifin hu maxalku saddexdii aysan nadiifin wajaba waxaa waajiba an yaziida inuu ka ziyaadiyo calayhaa saddexdii xataa yunadifa ilaa uu nadiifiyahu maxalkii fa ina adafa haddii uu nadiifiyahu maxalkii biwitrin tira isdheer haddii uu ku nadiifiyo lam yazid ka ziyaadin mayo caleyhi shayan darkaas shayan waxba ku ziyaadin mayo weeyaan saddex jeer buu maxalkii lam yazid ka ziyaadin ku ziyaadin mayo caleyhi witrigaas iyo tiradaa isdheer shayan waxba ku kordhin mayo weeyaan saddex mar buu ku nadiifiyey shan mar buu ku nadiifiyey mar lixaad ku dari mayo toddoba mar buu ku nadiifiyey mar sideedaad ku dari mayo weeyaan fa in nadafa haddii uu nadiifiyo u maxalkii biwitrin tira isdheer haddii uu ku nadiifiyo lam yazid ka ziyaadin ku ziyaadin mayo caleyhi cala alwitri witrigaa iyo tiradaa isdheer shay-an shayna ku ziyaadin mayo weeyaan wax kale ku dari mayo ee wa in nadafa haddii uu nadiifiyo u maxalkii bishafcin tira isla eg haddii uu ku nadiifiyana fa sunnatu sunnadu waxay tahay lahu asaga loo sunnaynayaay an yaziida inuu ziyaadiyo waaxidan mar tira isla eg baa maxalkii ugu nadiif noqday oo uu ku nadiif yeelay meeshii afar jeer markii uu dhagaxii sidaa u mariyey baa maxalkii nadiif noqday waxaa loo sunnaynayaa mar shanaad inuu ku daro tirda isdheer uu gaarsiiyo fa ina adafa wa ina adafa haddii uu nadiifiyo maxalkii bishafcin tira isla eg na fa sunnatu sunnadu waxa weeyaan low asaga loo sunnaynayaa an yaziida inuu ziyaadiyo waaxidan mid wa yaquumu waxaa istaagaya maqaamal xajari dhagaxa booskiisii bil istinjaa'i xagga istinjadana waxaa ku istaagaya dhagaxa booskiisii kullu jaamidin shay qallalan dhammaantii shaygaasoo daahirin daahira shaygaasoo khashininka kan shaygaasoo yaqlacu fujinaya caynan najaasati najaasada caynteeda tingoodkiiba weeyaane dhagaxii caadiga ahaa waxaa booskiisa gelaya oo xajar sharciya la yidhaahdaa shay alla iyo shayga qallalan ee daahirka ah haddana shay adaga oo kakan haddana najaasadii fujinaya haddana khayru muxtarama weeyaanoo muxtaram aan ahayn intaas markii la helo shaygaasi wuxuu la macno yeelanayaayo uu lamid noqonayaa dhagaxii caadiga ahaa shay jaamid ahoo qallalan horta waa inuu yahay dareerihii iyo shaygii qoyanaa iyo lama ogola shay khashin ahoo inuu yahay dhuxushii iyo burciidkii iyo shaygii burburayey ee meesha ku burburayay oo shay adagoo kakan aan ahaynna lama ogola haddana waxaa la yidhi yaqlacu cayna najaasa shay najaasada caynteeda fujinayana waa inuu yahay shaygii sisibta ahaa ee aan najaasada fujinayn waa dhaladii oo kale tusaale ahaan waa geedkii qasabka ahaa dhaladii weeyaan sidibta ahayd oo aan waxba fujinayn ayana lama ogolo dhagax booskiis ma gelayso shay haddana muxtaramana waa inuusan ahayn ba la yidhi shay xurmo leh waa rootigii iyo waxyaabihii dadku ay quudanayeen bini aadamka quudkiisii weeyaan ama waa lafihii ayana laguma istinjoon karoo jinniga quudkiisii weeyaan sida axaadiistu ay caddaysay ayagana lama ogolo weeyaan shayga sidaasa marka oo intaasoo shuruuda isku dartay wuxuu gelayaa dhagaxa booskiisa istaagaya ayuu yidhi maqaamal xajari dhagaxa booskiisii waxaa istaagaya fil istinjaa'i xagga istinjada kullu jaamidin shay qallalan dhammaantii shaygaasoo daahirin daahira shaygaasoo khashininka kan shaygaasoo yaqlacu fujinaya cayna najaasati najaasateedii fujinaya wadaalika ka khirqatin goodkiiba weeyaane calalkii maradii adkayda sidaa ahayd wa shuruudulistinjaa'i istinjada shuruudeedu xajari xajari dhagaxa lagu istinjoodaayey waa inuusan qalladin alkhaariju shaygii soo baxay annajasu ee najaasada ahaa wuxuu halkan ka sheegayaa shuruudda marka dhagaxa lagu istinjoonayo layska rabo wa shuruudulistinjaa'i istinjada shuruudeedii bilxajari dhagaxa lagu istinjoodaayey allaa yanshafa waa inuusan angegin inuusan qalalin alkhaariju shaygii an najisu ee nahaa ahaa waa inuusan qalalin horta mar haddii shaygaani qalalo dhagax iyo wax lamida midna ma goyn karaane biyo ayaa caynoobaya oo waajibaya wa allaa yantaqila haddana waa inuusan guurin ka guurin can ilmaxalli maxalkii alladii maxalkaasoo istaqara fiihi uu ku sugnaaday meeshii najaasadani ay ku sugnaatay markii ay soo baxaysay halkaas waa inaysan dhaafin najaasadiiyo intay meeshii ka guurto ay ka faniinto meel kale waa inaysan gaarin marba haddii najaasadu meeshii ay ku sugnaatay oo ay gaadhay markii ay soo baxaysay meelaan ahayn haddii ay usii gudubto ay usii guurto biyo ayaa caynoobaya shay khaarij ahoo soo dariyay oo kale weeyaan wa allaa yantaqila waa inuusan guurin shaygii soo baxay oo najaasada ahaa canilmaxalli booskii waa inuusan ka guurin alladii maxalkaasoo istaqara uu ku sugnaaday fiisa isa wa anlaa yujaawiza waana inuusan gudbin albawlu kaadidu waa inaysan gudbin xashafata dakari dakarka bir qabatadiisa inta yaree laga gudo ilmiga yar weeyaan wiilka inta laga guda birtu ay qabato inta intaa waa inaysan gudbin shayga soo baxay haddii uu kaadi yahay walalghaa'idu saxaradiina waa inaysan gudbin safxata alalyatayni labada bari labada labadaa bari safxadooda waa inaysan gudbin waa inta isqabato weeyaan qofku markii uu istaago uu kor u kaco labada bari inta isqabanaysa ayaa la yidhaahdaa safxada waalaa yasila waana inuusan gaarinfa gabadha kaadideedu ilaa maxalli jimaacihaa jimaaceeda booskeeda waa inaysan gaarin kaadideeduna waxa weeyaan shardigaani najaasadii soo baxday aysan dhaafin haddii ay kaadi tahayna wiilka inta xashafadiisa waa inaysan dhaafin kaadidii haddiiba intaa dhaafto biyo ayaa waajibaya dhagax waxba ka tarimayo waxa soo baxay haddii ay saxaro tahana saxaradu waa inaysan gudbin labada bari laabsan gudbin safxad inta isqabatee qofku markii uu kaco labada bari inta isku dhegayso weeyaan gabar haddii ay tahayna kaadidaasi waa inaysan gaarin weeyaan meesha jimaaca wa anlaa yujaawiza albawlu kaadidii waa inaysan gudbin xashafata dakari dakarka midka lab weeyaan wiilka xashafadiisii waa inaysan gudbin inta yaree birtu qabatee laga gudo weeyaan wiilasha walalghaa'idu saxaraduna waa inaysan gudbin safxata alalyatayni labada bari laabkooda weeyaan wa allaa yasila waana inuusan gaarin bawlul unthaa gabadha kaadideeduna waa inaysan gaarin ilaa maxalli jimaacihaa jimaaceeda meesheeda waa inaysan gaarin wallahu subxaanahu wa tacaala